bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amiin fayle dhugunsudyaal aka dhowaada qodobada warkan aminimo idaacadda warsan hanshaanka doorkaroon aminimaadanga munaasabadda u barlaanka hiraaya ciidamo booliis oo ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya deeqan iska jaran raashin iyo daawo oo lanka deeqay isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo maamulka degmada tiyeeglow ee gobolka bakool oo ku warbiyay xaaladda ammaan ee degmadaas qayladhaanga kuweeraayda barakaacyaalka ka nool degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe akhbaaraadka binaanka dhugunsadayaal weybaa ku mid ahaa muran hashal dhexgaliyay donald trump iyo saraakiil sarsara iyo weliba jabaan iyo shiino isku haysadaan dhula
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
maar kale dhugunsadayaal hamiin fayle hamiinnimo talaadeew arbaanaha galahayda taarigdan iyo ka eedanda sagaalka bilisiyeeda sanadka lamada kuntum ilitahanas way bahayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhawaadayoogi oo bisanga munaasabadta u barlaanka hiraaya ciidamo booliisa ayaa geega ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya faahfaahinta warkan way baneynhaya cabdulaahi nuur aadan jecelowa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wasiirka amniga saraakiisha amisom kuwa soomaalida odayaal waxgarad iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay ciidamo ka tirsan booliska koonfur galbeed oo muddo tababar ugu socday magaalada baydhabo kooxda fanaaniinta heegan ayaa heeso lagu ammaanayay ciidanka booliska ee maanta tababarka loo soo xiray ku soo bandhigay goobta waxaana marka hore hadallo ka jeediyey munaasabadda wasiirka amniga koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey iyo taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed jenaraal ibraahim macalin kutub kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud ayaa sheegay in ciidankan oo ah dufcaddii saddexaad looga baahan yahay inay xaqiijinta ammaanka ay qayb ka noqdaan haddaanan ahay ciidanka booliiska soomaaliyeed ee heer federaala waxaan u taagannahay ayadoo la fulinayo booliiska modelka oo kala dhigayo federal booliis iyo regional bolis ama state bolis inaan gacan siino waxaan rabaa marka ugu horayso inaan la hadlo ciidanka tababarka maanta gabagabaysanayo waxaad waxaad qaadeen mas-uuliyad culus ayaad qaadeen booliiska shaqadiisa shaqo sahlan ma aha booliiska waxaa laga rabaa inuu kala dhexdhexaadiyo dad asaga ka aqoon badan dad asaga ka lacag badan cadaaladda waxay ka bilaabataa askariga booliiska ee jidka taagan askariga booliiska ee saldhigga fadhiya boolisku sidiisa waxaa waa u adeega shacabka waxaa idinka rabaa oo ammaan ku daalanaysaa islamarkaana soobada usoo qaadateen inaad shacabtiin inaad u shaqaysaan si daacadnimo aad ugu shaqaysaan boolisku waxaa laga rabaa runtii qofka bini-aadamka ee caqliga leh markaad weydiiso goorma ereyga xasilooni ama nabadgelyo amni goormaad dareentaa inaad inaad inaad noloshaad ay sugan tahay nabadgelyada haysato wuxuu ku leeyahay nabadgelyo xasilooni waxaan dareemaya markaan arko askari boolis oo labisan hortayda ku soo baxo runtii waxaa weeye marka waxaa tihi dadka famligaasi shacabkay u qabaan
deeqan iska jaarta raashin iyo daawiya way baagee kalanka deeqay isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka sweden yowaybyo deeqan iska jaarta raashin iyo daawiya yowaybyo anka deeqana isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo deeqdananka deeqi isbitaalka dhimirka yowaybalahan marsiyey hormuudka jaamacadda abar juba idris cabdi dhakhtar waa ko idris cabdi dhakhtar oo ku hadalow deeqdaasa oo ay xaruntiinka wingeer u korna koonfurta soomaaliya walaha deersinay ana oo matalow magaagay leero idriis cabdidhakhtar walahay wakiiliday jaaliyadda sweden maylaraay koonfur galbeed dadka meelo roogo oo maalintii iidahayta xataa ku faraxsiiyey saddex boqol iyo konton ciyaal eh dhar iidood ingadi zakaatulfidrigiyo ha dhiibeenna la deersiiyey xaruntuun la deersiiyey maylaraay meelo agoontana la deersiiyey haddana walaha dhiibeenna afartan loor oo bariise afar loor oo digir e tumun caag oo saliid e loor oo maylaraay oo ka jara oomadio ibokos daawe eh wala guddoonsinay maylaraay dhakhtarka inkuwiin maylaraay xarunto oo ah lankii abaabuli oo iska taxluujiyey maylaraay niyadiisa afar iyo labaatanka sac insurung oo sidii dadkun daawo ka helo fadan caafimaad ka helo fadan inqayla dhaamiyaayo wala waaye doctor gentleman waaye
dhina kalena agaasimiga xarunta dhimarka aadan jentalmaan yoweyba usuuna mahadnaqan jeediyey jaaliyadii hadhiibti deeqdanga saasoo kalena jaaliyado kucodsadi anti walanqowadan walaalosho dhibaysanga ko kumida dadka ka jaran xaruntan iyo usuuna dareensheeku ka-eedan siduusan argaw deeqdangianka deeqda jaaliyada sweden ku ka hadalaya anigoo ah magaciisa ala cabdisanay oo le ka sahayo bisaal baadil waxaan intaad ugu mahad celinayaa madaxa jaamacadda abarjuba doctor idriis cabdidakhtar oo ay soo wakiisheen jaaliyadii sweden ee digley marfe koonfur galbeed sidoo kale inta waxaa mahad ugu celinaya labada dhakhtar ee doctor gentleman iyo doctor cabdiraxmaan maxamed kheyr muddo hadda laga joogo saddex sano ilaa iyo hadda gacanta ayay nagu hayeen dadka badanaa markii la soo qabanayo waxaa laga soo qabtaa dad koonfurta laga keenaayo ilaa iyo dad waqooyi laga keenaayo dad xuduudaha ilaa iyo etoobiya iyo kenya iyo laga keenaayo dadka qaar xitaa marmar dadka markay soo sheegaan waddada laga soo qabtaa marka hadda anaga waxaan ka mid ahay dadka bilahooda dhammaystay caafimaadkooda taam ama beri ama beri dambe la deyn doono marka ditoorkana waxaan u rajaynaya in uu dadkan si fiican usii daryeelo ajar aakhirana ajara u jiro adduunyana ajara u jiro wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum ma emarkii ka horeyti oo jaaliyadda soomaaliyeed ee sweden iyo deeqa adeersiyaan dadka dhimar kalanku ka jara ee kanool xarunta dhimarka ee magaalada baydhaba maamulka degmada tiyeglow ee gobolka bakool iyo weybowse ku warbey xaaladda ammaan ee degmadaasa faahfaahintan siid cali muuse maxmed ateraya ninghaya maalmoylahadhaafi weliba degmada tiyeglo ee gobolka bakool deegaanada hooseedeen ku dareeraya howlgalihii weerarna iska jaran aanasay oo fuliyaayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeedda ahaansho ku sugan degmadaasaya iyadoo howlgallada inkadembeyle ka qaadayay deegaanka ceelgarasa meelaysayna ku dhiya dagaal xoogan kureedda ciidamada dowladda soomaaliya ciidanka booliska koonfur galbeed weliba aan suurta galaya intii deegaanka ceelgaras iyo galanto ka dhikan gudoomiyaha degmada tiyeglow maxamed cabdulle foodcadde ayaa weliba uuse sheegay intii hadda degmada tiyeglow iyo deegaanada kale hooseedaan intiyo badan iyo iyin haano galanto ka hayaan ciidamada dowladda soomaaliya welina uuse sheegay intii jaran deegaano kale oo hadda ka heri ururka al-shabaaba haanaseyna uuse ka sheegay intii iyo kuwajahayin saaseyna weliba idaacadda warsan xaqiijaya maxamed cabdulle foodcadde gudoomiyaha degmada tiyeglow
al-shabaab meel hoos degmada tiye dariiqda kooxaad ku shidan kooxa ku gadgalaya halmeela jirta oo la raab mubaarak la raab konton iyo lix kilomitir in jirta degmada tiyaagniyo taasaa oo degmooyinkii tuulooyinkii hadkala lahaayay xudur meela ka guuhan meelaha ku kula haayayaan ununa markasta waxaa galan lahaya weerarka gaabahayna dagaaladoosa gaabka niyaayan saasa laakiin boqol iyo siyeetan iyo sagaal juula oo halkaas oo diligaas galbeed hijaha moogalaayaan heshiiya meel toos haddii oo mahaysadaan oo degmada teelo kuma daba malarka ulanka dhini kaleeda guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii mardhow weerar iyo qaadan doonaan deegaan la sheegay intii ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab weerarkaaseen iyo iska kaalmaysado doonaan ciidamada ku sugan degmada hodur iyo degmada tiyeglow oo lamadyaba ku tirsan gobolka bokool tallaabadii adi ee hortay ciidamada xooga dalka saraakiisha iyo anfadhiida kan xudur fadhiyo taliyaha guud ah iyo taliyaha ciidamada aftirooda iyagoo qorshaha diirohayaan uluna iska kala dharsadaan waqti dhow haddii ilaahay jaala ka dhigay ballankaana ma yihiin haddii aan madaxda degmada gobolka timay ajadaan eh in ismiile hadda dagaalku ku dhihi uluna sidoosee meele ciidan ingeyna yoona aabahaan ciidamada isku horkooyaan marka weerar oo oo huwan baa la qaado lamaada ciidan xudur iyo tiyagowba iyagoo iskaashadaan wal alla walaagay eeridaas ka jar ee halfoolinkaada jar qorshahaneeyay qayla dhaanya weybaa ku weerahayta barakacayaalka ka nool degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkan weyba jowhar oo ku daray saadaq cali ismaanga
barakacayaasha ku nool kaamka tawakal ee ku yaala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay maamulka gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka shabeellada dhexe ka codsadeen inay gargaar lasoo gaaraan maadaama ay yihiin dadka ku nool qawwa ka dhaca magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe saaka ayaan booqday mid ka mid ah kaamaamka ku yaala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe si aan wax badan ugu ogaado xaalada dhabtaha ee ka jirta kaamkaasi tawakal ee degmada jowhar xilligan booqanayay kaamkaasi ayaa waxaa ku sugnaa danyar oo barakacyaal ah oo a ii sheegay inaysan haysanin goob ay shaqa u tagaan mar kale gareebo tirada yar oo haweenka ah kuwa oo cooska kasoo gura beelaha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe kadibna tirada yar ee lacagtaasina ku maareeya noloshooda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool kaamka tawakal oo dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo hay-adaha ka howlgala gobolka shabeellada dhexe ka codsadeen inay isu gargaaraan inta aniga waxaan joogaa aan qaxootile ahaay toban sano qaxootile ahay haa ana duula maka imaana markii hore waxaa maranka ahay dagaaladii iyo waxaasaan kasoo aan kasoo barkacay marka meeshayga aan ijaar ma dhiibi kari adiga meeshaana iskiga noolnaa iska joognaa dharmaayo iyo dhaxan waanu dhammaysi meelaan aadna male ooy la-aan waana haysaay baay waana haysaay adi wax daryeel oon ku qabna male adi maacuun maacuun iyo kulbado oo maacuun iyo
waxaana ka imid aniga baryaan ka imid anaga dhibaato waxaan ooga nimid ulaadeyda aabbahood baan waayey waan halkaan ka raadinaya waana ka waayey afar sanaa halkaan joognaa kadibna halkaanaan iska joogaa dadweynahan baa guriga ii dhisay halkaan baan iska joogaa gurigeyga iyo hoygeyga waan iska joogaa maalintaan wax helana waan cunaa maalintaan wax waayane muslimkaas baan ku dhex noolaa noocaas baan ahay awlaadeyda waa kuwaas way joogaan afar ciyaal ii joogto afarteyda ciyaalna anbaa haasto coos baan u guraa jaay baan u bixiyaa wax kale oo dhaqaaq aan leeyahay ma laha noocaas baan ahay hadda waxaan idinka codsanayaa inaad daryeel ii fidisaan hooy ilmahaasna aad ii geysaan waxbarasho
ilaa afar sano intaas degan inte ilma meel i joogo haddana waxa ma ii shaqo aan hayo male hadda saa kula hadlay kudusha igu dhacay laba isbuuc intaan ka joogaa ma haddii aan joogi intaan imid haddana haddan kula hadlay kudusha i hayo waxaan ku shaqay ilmihii male hadda waxa ma ii wax uu cawada ugu jiifiya hataa ma haysto ehel iga waa sidoo kale aniga nin xoggiis ku shaqaystaan haddana anigu nin xoggiis ku shaqaysanaya waxaa waaye taa maanta jiifta adana kula jeeftaa dash ma wareynaysa maxaana waa ma wareynaysaa u shaqaynaysaa laakiin daa xanuunsan tahay adaa isku xanuunsan marka ninka diriska ninka sida kaaga soo qaada gacan ku sii haaya intaasaan ku joognaa taba kalena yaraha kaamkaan sidaasaan ku joognaa saaxiib yaadin anga usiinaa gacan ma iisii dhaxan aan dishi ho meel aan go ina maaysano meeshaan goodashan waxaasan ujeedid maart aska jeefanaa ilaah ma iisi qofkii u qarayna gooni waaye sidaasaan ku joognaa saaxiib hadda ilaah naga soo qaadeen ninka garabna sii garteene dad oo ma iisi garab ilaah siiyo kaamka ku yaala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe lagu magacaabo kaamka tabakal ayaa waxa ay maamulka gobolka dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha ka howlgala gobolka shabeellada dhexe ka codsadeen inay usoo gargaaraan maadaama ay yihiin dadka kasoo barkacay qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya saada khalismaan idaacadda warsan jowhar meelwarkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo murunye weybaha shal dhex galay musharax xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka ee donald trump iyo konton sarkaal oo ku tirsan saraakiil sarsare ee laamo amniga qaranka wadankaas oo intiyo badan ah la shaqayan maamulkii madaxweyne buusha saraakiiladan oyo ku mid ayeen agaasimigii hore ee c i e da maraykanka iyo lama qof oo madax ku haada jireen wasaaradda arrimo amniga gudo iyo weybayo warbixin qoraale oo yaha saaren weybayo ka sheegana hanti taraam uusan lahayna dabeecadda iyo waaye aragnamuusa kanagada koro madawiina weybaniyo saraakiilan saadeeliyani hanti donald taraam usanagada doona madawiinaginka taxadirka laanta badanaay taariikhda maraykanka taraam yee hadalkaas anku ku jawaabay inti saraakiilaas iyo ku tirsanyan aqoon-yahano fashalmi oo reer washington ee hanas oye etayo eri intii laka eedaya inti caalamkaiyo ka dhikan miilhalis ee anka dambeyntiina dalka jabaan yaanka baaqan shiino intiyo kubata biyo badda koonfurta shiino ee uusa muranka ku teeganye dowladda jabaan yee sheegatay intii murankan uusa sii xumaayo kora xiriirkan dhexay lamada dala wasaaradda arrimaha banaanka ee jabaan yee anwerti safiirka shiino on fadhi tokyo siyo on muujang mowqifka jabaan iyo ku teeganye arrinta dhulkaas laska haysadaa wasiirka wasaaraddaas iyo ka eeday xukuumadda antiyo huryahay taxiisad ku teegan gobolka dowladda jabaan iyo sheega ay dantii dhinisha shiino iyo miilasandartiin ku badan laba boqol oo eh doomo kalluumaysiga iyo maraakiibta ilaaliyo waxeebo ahaana soo qaarsho iyo iyinhana hubaysanga warkii isiin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tanikage warkan waybasina dareer saasan shuur ismaaciil axmede faarax xaajuuseen aboonweero iyo farsameeyey nangcadhadhanankii warkan dhaaf raadiyo warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed diireedan ku fiirsada koran isina kama hasantin dhugunsidayaal dhugunsidow ku warkan hamiinama